bsmi illaahi الرaxmn الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alihi وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiyu raximah اllah tacaalى baabu ma jaءa laysa clى اlmuslimiina jizyat laysa ma aha nin cala almuslimiina muslimiinta korkooda jizyatun wax jizye ah yacnii muslimiintu zakaa laga qaadaa zakadaas marka ay gutaanna wax kale oo saaran ma leh ayb qaala alimaam oo jizyada marka waxaa laga qaadaa gaalka dimiga xukunka islaamka ogolaaday yaa jizyada isaga laga qaadaa ruuxa muslimka mahe qaala xadahanaa yaxya bnu akham wa huwa yaxya bnu akham ibni muxamed altamimiyu almarwasiyu faqiihun saduuq ilaa anahu rumiya bisariqati alxadiid ayb wlam yaqac dalika wainama kana yara ariwaayata biاlijaazati walwijaada rawaa lahu atirmidiyu marka sariqat lxadiid maxaa la yidhaahdaa marka waxaa aad kutubaha ugu badan rijaasha fulanu yasriqu lxadiid sariqat lxadiid waxay tahay xadiid rag kale ay wariyeen ama riwaayaad ku yimid ayuu isaga wuxuu u sameynayaa sanad min cindihi ah ama yacnii wuxuu bannaysanayaa inuu xadiidkaas sanad isagoon u lahayn oo kale inuu ku wariyo mararka qaarna waxaa lil iqraab ayuu u sameynayaayo wuxuu rabaa dariiq aan xadiidkaasba loo aqoonin ayuu iska dhigayaa nin isaga u haysto ayb asbaabaha keena taasaa ka mid a marka sariqatu lxadiid waa qofku inuu wariyo wax uunan riwaayo u haysanin ama uunan lahayn marka xadiidku waa jiraa laakiin isaga ayaan sanad u haynin sanadu u samaynama ayb qofkaasoo kale waxay dhahaan fulanun yasriqu lxadiid ama sariqat lxadiida lagu lagu ramiyey siyaalkaas oo kale sariqatulxadiidku marka waa nooc wadci ah lianna qofku marka uu leeyahay wax uunan werinin uu iska dhigayo inuu wariyey nooc been ah baa ku jirta ayb laakiin hadda ninkan waa rumiya bisariqati alxadiid walam yaqac dalika saasuu yidhi ibnu xajar rawaa lahu tirmidiyu faqad qaala xadahanaa jariiru wahuwa bnu cabdilxamiid addabiyu can qaabuusa bni abi dabyaan wa huwa qaabuus bnu abi dabyaan aljanbiyu alkuufiyu fi hiliin rawaa lahu albukhaariyu fi ladabi lmufrad waabu daawuud watirmidiyu wabnu maaja dacfi baa ku jira marka ninkan can abiihi abi marka xusayn ibnu jundub ayaa la yidhaha wahuwa hiqatu rawaa lahu asxaabu lkutubi sita can ibni cabaasin qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam laa tasluxu qiblataani laba qibla ma habboona oo ma suubato fii ardin waaxidatin hal dhul laba macno waa lagu macnayn karaa macna wuxuu yahay qofka muslimkaa inuu gaalada dhex dego ma aha ee haddii uu dhex dego laba qiblaa soo baxayso isagiina dee qibladiibuu u jeesanayaa kacbada iyagiina meelo kale u jeesanayaan amase in la yidhaahdo dadka muslimiinta laftooda yacnii in sida dhulalka xijaaz iyo kale ah in la makaniyo diin kale ama dad kale oo iyagu qiblo kale haysto ma aha labadaas macnaa lagu macneeyaa walaysa cala almuslimiina muslimiinta korkooda ma ahaanin jizyatun wax jizye ah ayb tirmidi marka labadan jumlaba sanadkaasuu ku wariyey abu daawuud isaga waa kala gooyey qeybta horena saddex kun soddon iyo labo ayuu kusoo saaray qeybta dambena saddex kun konton iyo saddex laysa cala almuslimi jizyatun bis ayuu mar soo saaray marna qeybta hore bis ayuu soo saaray ayb xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa qof muslima jizye inaan lagu lahayn ee siday ku dhici kartana waxay tahay haddii uu awal gaal ahaa oo dimi ah jizyada uu bixin jiray sanadka dhexdiisa ou muslimo ninkaasi bis jizyadii laga qaadi maayo iimaankii baa jizyadii rafciyey dii sanadkii oo laba bil ka dhiman tahay ama bil ka dhiman tahay uu soo islaamo jizyadaadii keen lama laha leanna waaba muslim abuu cubayd macna noocaas oo kalena waa ku macniyey ayb xadiidka marka waa daciif oo yani ninkaa qaabuus ayaa ku jiro laakiin macnihiisu waa sax ayb qaala waxadaanaa abu kurayb wahuwa moxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa jariiru can qaabuus bihada اlisnaadi naxwahu qaala wfi lbaabi can saciid bni zayd wajadi xarb bni cubayd illaahi athaqafi qaala xadiisu bni cabaas qad ruwiya can qaabuusa bni abi dabyaan can abiihi can inabiyi sal l slama mursalan yani ibnu cabaason ku jirin isagoo mursalana waa la wariyey abuu cubayd baa kitaabu lamwaal kusoo saaray ibnu zanjuuya ama ibnu zanjaweyhi isagana kitaabu lamwaal ayuu kusoo saaray abuu cubayd wuxuu leeyahay kitaab layraa alamwaal ibnu zanjaweyhina wuxuu leeyahay kitaab layraa alamwaal labaduba madbuuc ibnu zanjaweyhi kitaabkiisa waxaa lagu tiriyaa kaannahu inuu yahay mustakhraj calaa kitaabi alamwaal liabi cubayd ayb qala alimaamu abuu ciisa walcamalu calaa hada cinda caamati ahli lcilmi ahlucilmiga badankood camalku sidaan wa ana anasraaniya ninka nasraaniga idaa aslama hadduu islaamo wudicat canhu jizyatu raqabatihi raqabadiisa ama luquntiisa ama madaxiisa jizyadii saarnayd waa laga dejiyey ayb wqowl nabiyi sala allahu calayhi wasalama laysa cala almuslimiina cushuurun warka nebiga ee uu yiri ee ah muslimiinta dushooda canshuur ma ahaanin inamaa yacnii bihi jizyata raqaba wuxuu u jeedaa jizyada oo madaxa cushuur marka hore horta maxaa la yidhaha sideeda cushuurta waxaa la yidhaahdaa wax laga qaadi jiray tujaarta gaalada yacnii dadka muslimiinta markay dhulka gaalada ay tijaaro ama badeeco u tagaan lacagaa laga qaadi jiray iyagana markay halkan badeeco usoo rogtaan lacag baa laga qaadi jiray boqolkiiba toban meelahaas ah dayib cushuurtu marka taas waay iyaga marka canshuurtan af soomaaliga lafteeda waa un hiya hiya waa luqad carabi baad moodeysaa marka iyaga dadkaas tujaarta ee gaalada ayaa laga qaadi jiray markay beledka islaamka ganacsi ama badeeco ay keensadaan hadba marka maslaxadaas muslimiintana loo fiirin jiray dayib marka yaa gaalada noocee laga qaadaa marka kuwa dimiyiinta iyaga laga qaadi maayo leanna dimiga jizyaa lagula heshiiyey oo laga qaadaa hadduu jizyada bixiyo canshuur in loogu daraa sax maaha lagama qaadi jirin muslimna de laga qaadi maayo isagana cushuurka marka waxaa laga qaadi jiray gaalada xarbiyiintan oo iyaga hadda marka muslimka heshiis gaara oo ay kula jiraanna aan jirin hadday dhinacooda badeeco ka timaado boqolkiiba toban ayaa laga qaadi jiray sida ayaguba ay muslimiinta uga qaadaan cushuurku marka kaas laakiin alimaamu tirmidi hadda wuxuu u wadaa alcushuur waaljizyatu ayuu isku mid ka dhigay isaga inamaa yacnii bihi jizyata raqaba wa fi lxadiidi maa yufasiru hada xadiidka waxaa ku sugan buu yidhi wax fasiraya xaysu qaala inama alcushuuru cala alyahuudi waannasaara walaysa cala almuslimiina cushuurun xadiid sidaasa ayau sheegay marka marka weliba kuwa laga qaadayo de waa kuwa aan jizyada bixinin hadday jizyada bixiyaan wax loo dhaafi maayo xaggaa ma la aadayo abuu cubayd cushuurka waxaa la mida buu yidhi qofka marka sakada laga qaado intii sakada ku waajibka ahayd markau bixiya haddana wax kale laga sii qaado waa cushuur mana bannaano isaga marka macno kaleu kusii daray oo uu leeyahay wixii sakada ka dheeri ah ninka saaciga hadduu ka qaado ama xoolaha midkeeda fiican iyo kale hadduu ka marto uu ka xusho middaasi marka waxay shabahaysaa cushuur laysa cala almuslimiina cushuurun sidaas ninkii haddii sakadiisii uu ogol yahay ka badan maya macnahaasna marka waa tilmaamay abuu cubayd kitaabu lamwaal ayb qaala baabu maa jaaa fi zakaati alxuliy nusuus badanna waa kusoo aroortay oo ninka dadka canshuurta qaado iyo ku saabsan ayb gabadhii iyadoo uur zina ah le nebiga u timid ee tiri rasuul allow iga oofi ee xadka nebigu uu ka oofiyey cumar uu yidhi markaas yacni atusallii calayha bacdi riwaayaat marka waxaa ku jirtay laqad taabat tawbatan low taabahaa saaxibu maksin nafacatu waxay towbad keentay towbo hadduu towbad keeni lahaa nin canshuur qaado ah anfici lahayd wax aada u foolxun waay haddana waxay iska noqotay wax bannaanka iska yaalaan ayb qofka uunan dhibba iyo waxba u arkin qofka muslimkaa marka jizye yani in laga qaado zakadii xuquuq wixii lagu yeesho waxyaabaha daari ah ama haddii dhulkii muslimiintaoo kale inta qeyb laga siiyo ou camiro ee dowladdu ay wax ka qaadoo kale iyo hababkaasaa wax looga qaadi karaa laakiin in la yidhaahdo marka adiguun wax walbo qoryaha laga soo guro magaalada iyo caanaha suuqa magaalada la keeno canshuur keen waxaa kasii daran marka haddana canshuurtaasi in aan haddana si fiicanba loogu wax loogu qabanin haddana waa kasii xunta waa mathalkii carbeedo axashafan wa suu'a kiilatin ee nin marka timir bolol ana dadka ku khiyaano miisaankana haddana kaka khiyaanahay wuxuu ka gadaayo waa khiyaano timir bololow ka iibinaya miisaankii uu saarayeyna waa miisaankiina waa khiyaana marka wuxuu yidhi axashafan wa suu'a kiilatin mushkiladaasaa hadda marka taallo xataa hadday dadku wax ugu qaba lahaayeen nimankan hal dhinacay ka qaldan yihiin baa la dheelaayo dhinacaas ha iska saxaan oo sakadii iyo nidaamkeedii wax ku qaadaan oo hantida marka meeshaa ha ka timaado kutubtan kutubu lamwaal meesha uu maalka kasoo gelaya baytulmaalka iyagaa ka sheekeeyay innaga waxaa laga yaabaa maskaxdeenna inay ku jirto oo haddaan canshuur laga qaadin dowladda say shaqaalaha mushaar ugu helaysaa canshuur keliya in la qaadaa shardi maaha dhaqaalo siyaabo badan baa lagu helaa way ka mid tahay dadkii in inta sakada bixinaysa si saxa sakadii looga qaado dhulka bannaan oo dowladdu ay maamushana in iyagana tanmiye iyo horumarin laga sameeyo dadkii iyo shirkada iyo dadkii markaas muslimiinta iyo wax laga siiyo oo iyagiina dhaqaale ay soo saaraan waxna halkaas ay ka hesho habab fara badanoo noocaasa waxa yacni la dhoofinaayo bannaanka la geeyo iyo dhaqaalahoodii oo layskugu celceliyo midka gudaha iyo midka bannaanka ka imaanaya iyo waxyaabahaas ayb dadka uun dhaqaalaha yaqaana aada u garanayo laakiin ilaahay ummadda dariiqii xalaasha intuu ka soo xiray dariiq xaaraana keliya uma furin inay ku bulaalaan suurtagalna ma aha baabu maa jaaa fi zakaati alxuliyi waxyaabaha haweenku isku qurqurxiyaan sakadooda caddayntiisii wixii ku yimid buu u baabihay qala xadaanaa hanaadu wahuwa bnu sariy qala xadaanaa abu mucaawiya wahuwa moxamed bnu khaasim adariir can alacmash can abi waa'il can camr bni alxaaris bni lmusaliq waa akhuu juwayriya um lmuminiin umi lmu'miniin can ibni akhi zaynaba imra'ati cabdillaahi can cabdillahi bni mascuud xaaskiisa walaalkeed baa dhalay ibnu akhi zaynaba imra'ati cabdillaahi ibnu xajar fasalka taqriibka faslun fasalbu ayuu u sameeyey ibnu akhi fulaan fasalkaas wuxuu ku yidhi kaannahu saxaabiyun walam ara musaman isagoo magaciisa la sheegay ma arkin buu yidhi inuu saxaabi yahay baadse moodaa can zaynaba imra'ati cabdillaahi qaalat khatabanaa rasuulu llahi sal ly slam nabigaa noo qudbeeyey faqaala yaa macshara annisaa tasadaqna walow min xuliyikunna sadaqaysta dahabka aada isku qurxinaysaanba ha ahaadee fa ina kunna akharu ahli jahannam ayaa tihin jahannamo dadka ugu badan baa tihin yowma alqiyaama ayb xadiidkan waa saxiix laakiin abuu mucaawiya ayaa wahmiyey riwaayada soo socotaana xoog badan qaala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qaala xadaanaa abu daawuud wahuwa طayaalisiyu can shucbata can اlacmash qaala samictu abaa waa'ilin yuxadiثu can camr bni اlxaariث wahuwa اthaqafiyu bni akhi zaynaba imra'ati cabdillaahi ahaa can zaynaba imra'ati cabdillaahi can اnabiyi sal l l slama naxwahu wahada asaxu kan ayaa asaxnimo badan min xadiidi abi mucaawiya ayb oo khilaafka xaguu ka jiraa kan iyo kii hore tii hore can camr bn اlxaariث bn اlmusطaliq can bni akhi zaynab ayay ahayd kana wuxuu yidhi camr bn اlxaariث bni akhi zaynaba imra'ati cabdillaahi can zaynaba marka camr bnu اlxaariث zaynabuu ka warina tii horena camr bnu اlxaariث wuxuu ka warinayay ibnu akhi zaynab ayb marka abuu mucaawiya marka waa isaga waa wahmiyey riwaayadana asaxa marka wahada asaxu min xadiidi abi mucaawiya wa abuu mucaawiyata wahima fii xadiidihi faqaala can camr bni اlxaariث can ibni akhi zaynab wاsaxiixu inamaa huwa can camr bni اlxaariث bni akhi zaynab sidaas marka xadiidka asalkiisu dabcan saxiixuu ku yaalaa laakiin tasadaqnadan nebigu uu yidhi sadaqatu tadawuc miya mase waa zako mase zakadii baa laga wadaa labadaba waa ixtimaalaysaa isaga hadda marka wuxuu ku wadaa maadaama uu baabkan geliyey sadaqadu inay sakadii tahay haweenku waxay isku qurxiyaan markaay ka sakaynayaan saas u wadaa qala wqad ruwiya can camr bni shucaybi can abihi can jadihi can اnabiy sal l slam anahu ra'aa fi lxuliyi zakatan ayuu arkay ka arkay wa fii isnaadihi maqaalun xadiidkan isnaadkiisana war baa ku jira wou keeni doonaa warkaasna oo isagoo musnad abu werin doonaa qaala wاkhtalafa ahlu اlcilmi fi dalika way isku khilaafeen fara'aa bacdu ahli اlcilmi waxay arkeen min asxaabi الnabiyi wataabiciina fi lxuliyi zakatan saxaabada qaar ka mida iyo taabiciinta waxay arkeen haweenku waxay isku qurxiyaan zaka inay ka waajibayso maa kaana minhu dahabu wafidat wixii ah wa bihi yaquulu sufyaan الthawriy wacabdullaahi bnu اlmubaarak wa qaala bacdu asxaabi الnabiyina waxay dhaheen minhum uu ka mid yahay ibnu cumar wacaaishatu wajaabir bnu cabdillaahi waanas bnu malik laysa fi lxuliyi zakaatun waxyaabaha laysku qurxiyaa zaka kama waajibayso wahaakada ruwiya can bacdi fuqahaai taabiciin sidaasaa laga wariyey oo bihi yaquulu maliku bnu anas washaaficiyu waaxmedu wa isxaaq iyada marka khilaafkan muxuu ku salaysan yahay haweenta waxay isku qurxiso ka bixin maysa zako iyo waa ka bixin waa ka bixinaysaa ninka leh wuxuu ka fiiriyey dahab ahaanta wladiina yaknizuuna adahaba walfidata ayaana leeyihi culummadan iyagu dhahayaan waa la caam yeelay oo marka qoladaa waxay leeyiin waa caam dahab dahab lagama khasisin saa darteed marka kulligiis in laga bixiyo qoladan laga bixin maayo dhahaysana waxay leeyihiin dahabkaani haweentaani wuxuu shabahaa mataacul beyt waa wax la isticmaalayoon soo kordhaynin isaga kordhitaan iyo namaa aan laga rabin lagama rabo wax laga ganacsanayo numuwi iyo ziyaado iyo kororsiimo iyo ay ku imaanayaan ma aha fa ashbaha mataaca albeyt marka waxba laga sakayn maayo ciladaasay fiirinaya culammada jumhuurkooduna inaan sake laga rabin bay u badan yihiin ayb nusuusta marka aada fiirisa laakiin axaadiista qaar baad yani waxay tilmaamayaan in laga rabo kan oo kale qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa bnu lahiica can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi ana imra'atayni laba haween atataa rasuula allahi sal l slam ay u yimaadeen wa fii aydiihimaa siwaaraani labadooda gacmood jinjimo ayaa ku jira min dahabin faqaala lahumaa atu'addiyaani sakaatahu dahabkan sakadiisa ma bixisaan qaalataa laa bay dhaheen maya qaala faqaala lahumaa rasuulu llahi sal l l salam nabiga wuxuu ku yidhi atuxibaani ma jeclaanaysaan an yusawirakum allaahu alla inuu idiin jinjimeeyo bisiwaarayni laba jijin inuu idiin geliyo min naari naar ah qaalataa laa bay dhaheen ma jeclaanayno qaala faaddiyaa sakaatahu haddaba sakadiisa dhiiba ayb xadiidkan marka ciladiisu ibnu lahiica ku jiro ibnu lahiicana waa ikhtilaad baa ku dhacay riwaayaadka cabaadilada iyaga waa waa cabdullahi ibnu yaziid almuqri cabdullahi ibnu wahab ibnu lmubaarak ayagu qabla alikhtilaad bay ka wariyeen waxaan sheegnay hadda ka hor culimada qaarkoodna qutaybay ku daraan oo riwaayatu qutayba can ibni lahiica waa qawiya iyadan qaar waa ku daraan ayb laakiin riwaayo waxaa jirta abu daawuud oo wariyey oo tan mutaabaca u noqonayso waa abu daawuud xadiidkuu soo saaray min dariiqi xuseyn bni dakwaan almucallim can camri bni shucayb marka xuseyn ibnu dakwaan almucallimna waa hiqa bukhaari yaaba waa min rijaali lbukhaari xadiidkan isnaadkiisana ibnulqaطaani alfaasi ayaa saxiix yeelay fii bayaani اlwahmi wاliihaan zaylicina nasburaayaha ayuu ku saxiix yeelay waana marka riwaayadaas abu daawuud midaanay xoojinaysaa tan meesha ay ka jiran tahay iyadu waa ka fiyowdahay midaas mafhuum ayb qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu qad rawaahu lmuhana bnu sabaax ayaa wariyey buu yidhi can camri bni shucaybin naxwa haada riwaayo kalea jirto almuhana bnu sabaax uu warinayo waalmuhana bnu sabaax wabnu lahiicata yudacafaani fi lxadiid walaa yasixu fi hada albaabi can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama shayun tirmidi wuxuu yidhi baabkan wax ka ansaxaya nebiga xaggiisa ma leh mundiri mukhtasarka abu daawuudka alxaafid lmundiri wuxuu yidhi lacala tirmidiya qasada ariiqayni aladayni dakarahumaa marka uu leey waxba kama ansixin wuxuu ka wadaa labada dariiq oo isaga uu sheegay kan ibnu lahiica iyo midkan almuhana bnu sabaax wailaa fa dariiqu abi daawuud laa maqaala fiiha dariiq abi daawuud xusein ibnu dakwaan war male iyada xadiidkan marka hadduu ansaxay wuxuu tusayaa marka in sakada zakaat ulxulyi inay waajib tahay daabka naagaha isku qurxiyaan in zaka laga rabo sidee looga sakaynaa marka ee mar haddii zaka laga rabaa la yidhi dahab ahaan sida dahabka looga sakeeyo mar haddii nisaabkii uu gaaro sanad walbo way ka bixinaysaa mar haddii uu nisaabkii siddeetan iyo shan garaam uu la egyahay waa in sanad walba laga sakeeyey bacdi laima waxay leeyihiin xadiidkan hadduu ansaxo abuu cubayd wuxuu leeyahay inamaa macnaahu caariyatuhu naag aan dahab haysanin iyo hadday uga baahato war dahabkaaga iyo caariyeysi hoh sakadiis waa intaas u yiri waa in haweentii aan heli karin oo kale inay caariyeysiiso laakiin mar haddii de zake la sheegay xaqiiqada sharciga ka xoog badan tawiilaadkaas ayb mas'ale kale waxay tahay iyada dahabka ay iyada isku qurxisaan ka hadlaynaa hadda xoolaheedii bay dahab gelisay dahabkii marka waa u yaallaa gurigoo iskaga yaallaa iyada ma xirato laakiin waxay u haysataa lacag ahaan berri haddaad wax u baahato suuqa geey iibi lacag ahaanay u haysataa kaas isaga khilaaf male waa sakadiis waa waajib midka khilaafku ku jiraa waa kay iyada xirato isku qurqurxiso oo la leeyahay yushbihu mataaca albeyt marka qofkii hadda aan sakadii ka bixinin culummadaas ijtihaadkooda ibnu cumar caaisha jaabir anas iyo iska qaatay ama madhabtii isaga uu arki jiray iyo culummadiisu ay yidhaahdeen waxba lagama bixiyo insha allah wax dembiga korkiisa maaha leanna culumuu wax weydiiyey waana u jawaabeen arrinkuna arrin ijtihaad saa'iq u ah waaye nusuustanna waa laysku haystaa inay saxiix tahay iyo in kale dhib ma lahan ayb laakiinse waxaa wanaagsan ixtiyaadkuna ku jiraa in laga in laga layska bixiyo leanna mar haddii xadiidkaanu hadda uu saxiix noqday waa inay marka iyagu iska bixiyaan ayb ama ay nisaab ka yar iska haysato waxaan shan iyo siddeetan garaam dhammayn inay iska haysato ayb haweenku marka haddii sida badan waxaa qaaliba in lagu guursadoba meherkeedu inuu noqdo dahab mararka qaar waxaa dhacda marka boqol garaam oo dahaba laba boqoloo garaam oo dahab ah ninkiina marka ma siinayo taasoo kale marka maxaa laga dhigayaa waxaa laga dhigayaa marka wax dayn uga maqan waay baabkeedu waxay gelaysaa zakaatu dayn iyada maalkii way leedahay laakiin gacanteeda sooma gelin maxay samaynaya marka hadday ka quusato oo istiraahdo war dahabkan inaadan ninkan inuu ku siiyo iyo inay ka hesho dib uga hesho hadday ka quusato ama ay istiraahdo war ninkaani ma soo wado waa iska dhaafaysaa ma bixinaysa waagii marka uu siiyo ayay ka sakaynaysaa intii sano ee markaas soo wareegtay haddii marka may-uus aynan ahayn oon laga quusaninna oo hadday tiraa war isii dahabkii ou siinayaba de markaa waa inay sakadii ka bixiso waa dayn uun sidii adi maalkaagii oo kaa maqan oo dayn kaaga maqan sidaad uga zakayn lahayd unbaa uga zakaynaysaa ayb dayntu marka zakadu marka laga hadlaa laba xaalo waay marna aday kaa maqan tahay marna adaa lagugu leeyahay marka ay adiga kaa maqan tahay inaad ka quusatay iyo inaadan ka quusanin haddaa is leedahay ninkan waa ku siinayaa xoolahaagii waa ka helaysaa xoolo aad haysoo kale waayo xisaab midda aada hayso ka dhiib haddii aad is tiraahdo lagama yaabo waxaan inaad heshana intaas ha ka sakaynin waagii uu kuu keenana xisaabteeda gal marka adiga lagugu leeyahay laakiin say noqone hal hal yusqidu daynu zakaata dayn baa lagugu leeyahay xawlkiina waa kugu soo galay xawlkii markuu kugu soo galo lacagta aad hayso intaad tiriso miyaad deynta ka jaraysaa inta ku hartay miyaad zakada ku salaynaya xisaabteeda maya deynkiina waa lagaa rabaa zakadiina waa lagaa rabaa xaqa allana gud ka lagugu leeyahayna gud haka jarin deynta deynta haka jarin calaa haadaa marka aimadu saas waa u badan yihiin imaamu shaaficina sidaasuu qabaa cuhmaan baa isaga waxaa laga wariyey hadal u eg in laga jaraayo zakada in laga jaraayo oo yacnii laga goynaayo deynta lagugu leeyahay inta kale ah xisaabaysa laakiin warkaas imaamu shaafici waa towjiihiyey oo wuxuu yidhi marka uu leeyahay bishii zakadii ayaa idinku timid waa idinku soo dhowaatay ninkii hadda deynkii lagu lahaa iska bixinayo iska bixi hadday zakadii kugu soo gasho zakana waa lagaa rabaa deynna waa lagaa raboona haddaba ogaada warkaas macnihiisu saas waay imaamu shaafici ayb marka zakaat ulxuliy iyada sidaas waay abuu cubayd isaga wuxuu rajaxayaa inaan laga bixinayn laakiin nusuustan ansaxday meel laga maraa ma leh baabu maa jaaa fi zakaati alkhudrawaati khudrawaadka zakadooda waxay ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay khudrawaadkana marka wuxuu ka wadaa albuquul waxyaabahan marka cagaarka ama begelka ama koostada iyo ansalaatada iyo waxyaabaha la midka iyo fawaakihdana waa iska soo geli kuwa iyaga ma laga zakeynayaa ayb qaala xadaanaa caliy bnu khashram qaala xadaanaa ciisa bnu yunus can ilxasan huwa alxasanu bnu cumaara ninkan marka waa matruukun rawaa lahu tirmidiyu wabnu maaja can muxamed bni cabdiraxmaan bni cubayd wahuwa alqurashiyu hiqatun can ciisa bni alxata wahuwa ciisa bnu alxata bni cubaydillaahi ataymiy hiqatun faadil rawaa lahu asxaabu lkutub asita can mucaadin anahu kataba ila nabiyi sal l slam yas'aluhu can alkhudrawaati wa hiya albuquulu faqaala laysa fiiha shayun waxba kama waajibayaan xadiidkan waa daciifa waxaa ku jiro alxasanu bnu cumaara qaala alimaamu abu ciisa isnaadu hada alxadiidi laysa bisaxiixin walaysa yasixu fi hada albaabi can nabiy sal l slama shay-un yacni waa laga zakaynaa iyo lagama zakaynayo waxba kama ansixin nebiga wa inamaa yurwaa hada can muusa bni alxa can اnabiyi sal l salam taa un baa la wariyaa midaan uu tilmaamayana abuu cubayd ayaa kitaabu lamwaal ku wariyey can caطaa'i bni saa'ib qaala araada almugiiratu bnu cabdillaahi an ya'huda min ardi muusa bni alxata asadaqata min alkhudrawaati muuse dhulkiisii buu rabay inuu qudaartii ka qaada zako faqaala lahu muusaa muuse wuxuu ku yidhi laysa dalika laka arrintaa adiga malihid ina rasuula allahi sal l l slama qad nahaa can alkhudrawaati waa reebay yani in zake laga qaadou reebay ayb waxaa kaloo wariyey min ariiqi muaawiya min ariiqi abi mucaawiya can illeyth leythka waa leyth bnu abi sulaym can mujaahidin qaala qaala cumaru laysa fi lkhudrawaati sadaqa cumar marka waxaa laga wariyey inuu yidhi khudrawaadku ama qudaartu wax sadaqa ah kama waajibayso qudaarta zake kama waajibto sidaasaa laga wariyey cumar sanadkan laftirkiisa leyth bnu abi sulaym ayaa ku jiro mujaahid laftirkiisa hal samica min cumar warbaa ku jiro saasaan filaya cali isaga waxaa laga wariyey inuu yidhi laysa fi tufaaxi wamaa ashbahahu sadaqatun tufaaxa iyo wixii lamida sida cambaha iyo kale sadaqa ma leh yacni zakaatulcayn ma leh waayo saasaa laga wadaa laakiin haddii laga ganacsado ganacsiga waa uga waajibay imaamu maalik marka isagu sidaasoo kale u yidhi fawaakihda sida rumaanka iyo kale zake kama waajibto laakiin lacagta laga sameeyo haddii sanad ay meel taallo waa ka waajibi haddii de lacagtiiba uu geliyey zamankan qudaarta aad baa looga ganacsadaa waxaa laga yaabaa kambeni dhanba inuu qudaarta gedisto lacag malaayiin dollar baa la gelinaa qudaartii baa marka uu kusoo dejinaa bakhaarada waa qaybina ee ninkaasoo kale marka aakhirka sanadka marka la gaaro qudaartan hadda u taalla qiimaheeda iyo lacagta u taallo shirkadda ayaa laysku darayaa oo laga zakaynaa marka waana zakaatulqiima ayib laakiin iyada waxaa laga hadlaa qudaar ahaan zake ugama waajibaysa shayga marka zakadu ka waajibta waxaa shardi ah shay la quuto inuu yahay muqtaad kaydsami karo alusiyaalkaas inuu yahay ayb ikhtiyaaranna weliba in loo quuto walidaalika marka dadku sisinta iyo kale su-aalaan sisintu zake kama waajibayso calaa qowli ljumhuur abuu xaniifa isaga waa ka waajibi yeelayaayo wuxuu leeyahay abuu xaniifa wax kasta oo dhulka ka soo baxo waa laga zakeyna qudaarta iyo wax walbaa iyagu way ka zakeeyaan laakiin jumhuuru ahlilcilmi maya waxay leeyihin maa laga zakeynaa sisinta marka lagama zakeeyey markaan leenahay sisin ahaanta waay wailaa dadka ganacsigan sisinta ku jira ee raro ee dibadaha iyo u dhoofiy iyaga waa laga rabaa zako leanna waa zakaatu tijaara laga rabaa ayb yaan loo fahmin marka iyaga inaan waxba laga rabin maha qaala waalcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi an laysa fi lkhudrawaati sadaqatun sadaqa ma aha qaala wاlxasanu huwa bnu cumaara wahuwa daciifu cinda ahli اlxadiid dacafahu shucbatu wagayruhu watarakahu cabdullahi bn lmubaarak ayb baabu maa jaءa fi الsadaqati fima yusqى bاlanhaari wagayriha waxa webiyada lagu waraabiyo iyo keyrkeed sadaqada ka waajibayso caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadaanaa abu muusa alansaariyu isxaaq bnu muusa alansaari qaala xadaanaa caasimu bnu cabdilcaziiz madiniyun huwa saduuqun yahim qala xadaana alxaarisu bnu cabdiraxmaan bni abi dubaab wa huwa dowsiy lmadaniyu saduuqun yahim can sulaymaana bni yasaari wa busri bni saciidin busr bnu saciid almadani hiqat caabid rawaa lahu asxaabu kutub sita can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal l slam fima saqat isamaau samadu roobku wuxuu waraabiyey waalcuyuunu ilaha yacnii isha iska dureereysa oo alla ku abuuray dhulka al cushru ayaa ah toban meelood meel wa fii maa suqiya wixii lagu waraabiyey binnadxi waraabin firfirdhin biyihii baa loo soo qaaday waa loo waa la waraabiyey ama yacnii qarash baa galay ama ceel matohor saaran yaha laga waraabiyey wixii sidaas oo kale nisfu lcushri ayaa ah toban meelood meel nus haddana laga sii dhigay leanna kulfa iyo waxbaa galeen hadday marka mararka qaar waxaa dhacda beertu inay labadaba ku waraabto lix biloodna inay ku waraabtay roob laba bil iyo wax lamidana ay ku waraabtay waa la waraabiyey qarashaa la geliyey iyo kulfa markaa waa la xisaabayaa sakada la bixinayo ma noqonayso tii oo cushurka nisful cushurkiina ma noqonayso waa laysu qiimeynayaa nisbada ayaa lala ekaysiinaa marka wax marka cushurna ka yar nisful cushurna ka badan ayaa la bixinaa marka shan iyo toddobaatan boqolkiiba meelahaas ayb meeshii hadduu ka bixin lahaa roob ay ahaan lahayd oo boqoloo kale ka bixin lahaa hadday wada ahaan lahayd waraab uu waraabiyeyna ou konton ka bixi lahay maanta boqolkiiba shan iyo toddobaatan uu bixi lahay xisaabta waa layska yaqaan la fahmaya intay isu joogaan baa la fiirinaa bercentage-kay isu joogaan waana lasoo saari karaa ayib halkan marka laguma sheegin nisaabki nisaabkii laakiin waa soo marnay laysa fi maa duuna khamsati awsuqin sadaqa nisaabkiina waa kaas alqadru lmukhrajna waa kan xanafiyada marka fiimaadaanay qabsadeen waxay yidhaahdeen wax yarya wax badanba waa laga bixinaa xadiidkaasay ka tegayaan marka ayb qaala wfi lbaabi can anas bni maliki wabni cumara wajaabir qaala waqad ruwiya hada alxadiidu can bukayr bni cabdillaahi bni lashaj can sulaymaana bni yasaari wabusri bni saciidi can nabiy sal l slama mursalun wakaana hada alxadiida asaxu mursalku inuu asaxsan yahay ad moodaa yani waa waa marka laga hadlayo min xadiidi abi hurayra laakiin min xadiidi bni cumar isaga waa saxiix khilaafna male uuna soo wadaa xadiidka ibni cumar ayb leanna saaxibu saxiixa bukhaari abu hurayra kama keenin xadiidkan ibni cumaruu ka keenay qaala waqad saxa xadiidu bni cumar can nabiy sal l slam fi hada albaabi wacalayhi alcamalu cinda caamati alfuqahaa qaala xadaana axmed bnu lxasan qaala xadaana saciid bnu abi maryam qaala xadaana bnu wahbin qaala xadaanii yunus huwa bnu yaziid alayliyu can ibni shihaab can salimi can abihi can rasuuli illahi sal l slama anahu sanna wuxuu jideeyey fima saqat asamaau walcuyuunu aw amase kaana iska ahaadayba caariyan caariyan marka waxay tahay xididadiisu kusoo nuugayaa biyaha waa siimow geedkan marka meel biyo iyo kaag dhow xidida dhadheer dhulka ku leeyahay aayarow marka biyaha meelaha iyo mara ayuu soo nuugaa sidaasuu marka ku yahay ayuu ku dhaqmaa wixii sidaasoo kale marka cahariyanta saas waa wax kale ma u haysaan alcushuuru toban meeloodoo meel waaye marka wa fii maa suqiya binadxi nisfu lcushri toban meelood meel nuskeed waaye qaala alimaam abu ciisa hada xadiidun saxiixu leanna wax kulfa ah kama gelin hadda beeraha hadda berigii hore iyo hadda hadday kalifaad badan yihiin weliba waddamadan horay u maray oo kale beerta qarash badanaa la gelina wax badan bay soo saaraysaa wax badan baa laga hela waxaad arkaysaa marka dhul aan webiba shaqo ku lahayn in inta ceelal iyo riigag iyo loo qodo ceelashii matooro la saaro yacnii waxa ay wax ku waraabsanayaan oo dhanba waa ceelal webi iyaga wax ugu waraababa male walaalkan hadda afrikaankan xataa hoostaas haddaad sii tagto koonfur africa iyo kale beeraha boqolkiiba sagaashan ceelal unbay ku waraabaan bis markaasay tubooyinkooda saa isu dhaafayaan waxaad arkaysaa magaalo dhan oo wada cagaar ah ceel unbaana laga waraabana ogaw marka kulfaa gelayso laakiin wax badanay ka soo saarayan dadkan iyagu un intii uun inta aan mashaqo badan iyo aan lahayn unbaa layska beerbeertaan wixii mashaqo iyo shaqo badan u baahanna waa laga seexdaa allah mustacaan wixii marka kulfo galo nisfulcushurkaas unbaa laga qaada qaala alimaamu abu ciisa baabu maa jaaa fi zakaati maali lyatiim agoonka maalkiisa zakada laga sakaynayo wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay agoonku qaangaar maaha marka zake maalkiisii ma laga sakaynaa qala alimaam abu ciisa xadaana mxamed bnu ismaaciil wahuwa albukhariyu qala xadaana ibrahim bnu muusa qala xadaana alwaliid bnu muslim can lmuhana bni sabaax wahuwa daciifu almuhana bnu sabaax alyamani alabnawi ضaciif اkhtalطa bakra rawaa lahu abu dawuud wtirmidiy wbnu maaja can camr bni shucaybi can abihi can jadihi ana nabiya sal l slam khaطba annaasa dadka uu qudbeeyey faqaala wuxuu yidhi alaa man waliya yatiiman agoon qofkii maamulo lahu maalun agoonka oo maal oo u sugnaaday falyatajir fiihi yani maalkiisii ganacsi ha geliyo walaa yatrukhu iyounan ka tegin xataa ta'kulahu sadaqatu ilaa ay sadaqada ka cunto zakadii ka dhammayso ninkii agoon maal u haayo ganacsi ha u geliyo si aynan zakada uga dhammaynin haddii kale aan ganacsi la gelinin zakadii baa dhammaysanaysaa xadiidku marka wuxuu tusayaa in zako laga qaadaya maalka agoonka ayb laakiin isnaadkiisu waa daciif imaam axmedna waa daciifiyey almuhana bnu sabaax ayaa ku jira ayb xadiidkan buluuqulmaraamka uu keenay kan qala wainamaa ruwiya hada alxadiidu min hada alwajhi wafii isnaadihi maqaalun liana almuhana bna sabaax yudacafu fi lxadiid ayb warawaa bacduhm hada alxadiida can camr bni shucayb ana cumara bna alkhaaab fadakara hada alxadiid cumar baa marka sidaas ayb xadiidkii marka masalada ku soo arooray waa kan ahlucilmiga marka way isku khilaafeen kuufiyiinta abu xaniifa iyo kale ayaa iyagu waxay leeyihiin zake lagama rabo maalka agoonka waxayna uga qiyaas qaateen salaadda salaad lagama rabo zakena lagama rabo soon lagama rabo zakena lagama rabo abu cubeyd marka masaladaas aad buu u ibdaaliyey wuxuuna yidhi sharaaicda qaarkeed qaarka kale loogama qiyaas qaadan karo amhila badan buu keenay marka amhilada cajiib kale uu keenay waxaa ka mid ah gabar yar oo aan qaan gaarin haddii uu nin ka dhinto asaayaa loo saara xukunka asayda waa ku socona iyada ixdaadkii waa laga rabaa ixdaadkii waa laga rabaa maxaa loo dhihi waayo marka qaangaar maahan takliifna ma saarna wax laga rabana male maxaa loo dhihi waayo ma la dhahayo sharcigu marka male buu leeyahay qiyaas oo sharaacida iyada laysu qiyaasto wuxuu leeyahay haweenta xaa-idkaa salaadiina ma soo qallaynayso soonkiina waa qallaynayna haddii la yidhaha marka salaada soonka ha looga qiyaasto waa wareer marka qiyaas ma gelayuu leeyahay xukunkanna wuxuu ku tacalluqayaa maalka wasfiga oo ugu tacalluqayana waa kownuhu hani uu yahay tuukhadu min akhniyaa'ihim qofka asagoo ilmo yaraana hani waa noqon karaa aad buu masaladaas kitaabul amwaal u shaafiyey saxaabaduna waxay u badnaayeen inay dhihi jireen maalka agoonta waa ka sakayn jireen cali waa ka sakay jiray caaishaa ka sakayn jirtay saxaabadu saasay u badnaayeen qowlkaas baana marka xoog badan qaala waqad ikhtalafa ahlulcilmi fi hada albaab fara'aa gayru waaxidin min asxaabi nabiyi sal ll ly slama fii maali lyatiimi zakaatan ayuu ka arkay minhum cumaru wacaliyun wacaaishatu wabnu cumar wabihi yaquulu maalikun washaaficiyu waaxmedu waisxaaq laba khulafaa raashidiinta ka mida ku tagtay wa qaalat طaa'ifatu min ahli اlcilmi laysa fii maali lyatiimi zakaatun wabihi yaquulu sufyaanu اthawriyu wacabdullahi bn lmubaarak meeshaan marka qeybkaani wax saxaaba a ma sheegin laakiin cabdullaahi bni mascuud ayaa waxaa laga wariyey sida uu warinayo abuu cubayd sanad ou leyth bnu abi sulaym ku jiro weliba ayaa waxaa looga wariyey ibnu mascuud inuu yidhi ha ka bixinin agoonka maalkiisa zako tiri xisaab laakiin koob sakadii intii ka waajibi lahayd meel ku qor waagii ou qaangaaro maalkaagii waa kanaadhe ama isaga ha iska bixiyo ama ha ka tago isagay u taallaan ibnu mascuud isagu saasuu leeyahay qowlkaas laftiisa haddii la yidhaha xataa waa ansax oo ibnu mascuud waa ka ansaxday kama muuqato in maalka agoonka aan sake laga rabin lianna hala tiriyo ha iska bixiyo u leeyahay waa laga bixinaa sooma qowlkaa laftirkiisa weliba sanadka leyth bnu abi sulaymaa ku jiro shurayx alqaadi isaga maa taabicigaana wuxuu ku tegay inaan laga bixinaynin calaa kullin qowlkaas saxaabada u badan tahay yaa xoog badan wa camru bnu shucayb huwa bnu muxamed bni cabdillaahi bni camr bni alcaas wa shucaybun qad samica min jaddihi cabdillaahi bni camrin waqad takalama yaxya bnu saciidin fii xadiidi camr bni shucayb wa qaala huwa cindanaa waahin xadiidka camr bnu shucayb agteenna waa daciif buu yidhi waman dacafahu fainamaa dacafahu min qibali anahu yuxadisu min saxiifati jaddihi cabdillaahi bni camrin qolada daciifinaysa xadiidka camr bni shucayb waxay ku daciifinaysaa awowgiis warqad oo saxiifo ou qoray buu ka warin jiray waama akharu ahli lxadiidi fayaxtajuuna bixadiidi camr bni shucayb wayuhbituunahu minhum axmedu waisxaaqu wagayruhumaa ayb baabu ma jaءa ana alacmaءa jarxuhaa jubaaru wafi rikaazi اlkhumus wuxuu ku yimid ana alcajmaءa xooluhu jarxuhaa jubaarun dhaawaciddeeda ay wax dhaawacdaa waa jubaar waa hadur hadar waxba ma loo xisaabayo wax kasoo qaad maleh jarxi iyo jurxi labadaba sax jurxiguna waa isimka jarxiguna waa masderka ayb wa fi rikaazi اlkhumus wuxuu ku soo arooray qaala alimaamu abu ciisa xadaثana qutaybaة bnu saciid qaala xadaثana leyth bnu sacdi can ibni shihaab can saciid bn اlmusayb wabi salamta can abi hurayrata can rasuuli اlahi sal ly slama qaal alcajmaau aflayda xoolahay jurxuhaa dhaawaceeda jubaarun waa hadar xoolahay waxa ay dhaawacaan wax ka soo qaad ma leh laysu qabsan maayo waa goorma laakiin waa marka aan la wadin haddii uu qof wado hadar maaha markaaswaa haddii aan la wadino xoolihii iska socdo un markaas ay wax ku tuntaan waxa weeyaan waa hadar laakiin haddii nin uu saaran yahay ama hogaankii u haayo ama uu gadaal ka taagan yaho garaacayo wixii uu kusoo deeyey waa loo haystaa markaas ayb mafhuumka marka xadiidkanu sidaas ayb macnahaasaana marka ahlucilmigu u badan yihiin beeraha iyo xoololayduna say noqonaysaa maalinkii beeraleyda iyagaa laga rabaa inay beerahooda ilaaliyaan habeenkiina xoololeyda inay xoolahooda ilaaliyaana laga rabaa haddii marka beer xoolo ay habeen galaan ninkii xoolaha iska lahaa baa laga rabaa waa damaana hadday maalin tahayna oo isagu uunan kusoo daynin hadduu isaga kusoo daayo maalin iyo habeen ma kala laha leanna ficilkiisaa meesha ku jira markaasna hadduu isaga beerta kusoo duwo uu kusoo daayo waa laga damaana markaasna haddii laakiin uunan kusoo duwinoo xooluhu iska soo galaan maya haddana culimmadu waxay ka hadlaan xukunkaasi ma duurka iyo beeraha iyo miyaa magaalada ka waran iyada magaalada waxay leeyihin waa ka duwan yahay xukunka waa la damaana hadday meeshii magaalo iyo wax lamida ay tahay xoolahan suuqa lagu soo daynayo kale qudaarta daaqaysa ama qofkii uu kusoo daynayo kale warbaa kasoo noqonaya darxu tahriibka iyo masaa-ishaasuu ka hadliya ciraaqi uu ka hadlaan beled iyo farqigeed iyo waxyaabahaas wixii laga yirina darxu tahriibka iyo uu ka hadlaa ayb wlmacdinu jubaarun wlmacdinu godqalinka macdinka waxaa la yidhaha godka macaadinta iyo biraha iyo waxyaabahaas laga soo baxsado jubaarun weeyaan iyadana waa hadar ma laysku qabsanayo laba macnay leedahay marka ciraaqi siduu darxu tahriibka ku sheegay macnaha koowaad waxay tahay ninku haddii dhul isagu uu leeyahay ama meel iska bannaan oo wax ka qoto oo xoolo ama qof uu ku dhaco looma haysto dhulkiisiiyo wax ka qotay ninbaa soo galay dalaq waa ku dhacay ma loo haysto amase meel bannaan ayuu iska isagu nooleystay oo wax ka qotay godqalin iyo waxaas ninbaa ku dhacay looma haysto ayib macnaha labaadna waxay tahay qofka godka u qodaayo hadduu ku dhaco oo ku halaagsamo looma haysto ninbaa nin wuxuu yidhi kaale ceelkaan iyo qod ama godkaan iyo qod godkiibuu u qoday intuu qodaayay buu ku dhacay waana ku dhintay hal shilin looma haysto ninkii shaqadaas u dirsaday ninkaan masale muhiimaana laga qaadanaa buu yidhi ciraaqi wuxuu leeyahay masaladaa waxaa laga qaadanaa dadka ajiirka ninka ajiirka ee la kiraystay ee shaqo loo kiraystay inaan isaga shaqadaas hadday wax ku soo gaaraan ninkii ninkii shaqadaa u kiraystay ma loo qabsanayo hadii ninkan uu yidhaahdo war geetimireedkan dheer io fuul wax ka soo gooy oo soo habay geedkii uu fuulo uu ka soo dhaco looma haystanleanna ninkan waa shaqaysanaya ninkaanna mana ridin sababna uma noqonin mubaashirna maahan sababna ma ah hadduu ka soo dhaco marka isaga waxba looma haysan ayb dadkan marka meelaha dhaadheer fuulaayo oo dhisaayo kale iyo badanaa waa aragnaa intay kasoo dhacaan yaa loo haysanaa marka cid looma haysan waxaa laga qaadanaa buu yidhi marka wuxuu yidhi in qofka musta'jirkaa inuunan ninka ajiirka shaqadii ku dhintay inuunan damaanaynin ayb wayaltaxiqu bidalika kullu ajiirin istujira calaa camalin loo kiraystay kana dalika alcamalu sababa halaakihi kaman istujira calaa sucuudi nakhlatin fasaqada minhaa yaa xadiidkan loo daliishanaa buu leeyahay wlbi'ru jubaarun wlbi'ru ceelkuna jubaarun weeyaan ceelkaasagana laba macno waay haddii ii qod ninkii qodayaa ku dhintay looma haysto kii ii qod yiri waayahay dhulkiisiibuu ceel ka qotay meel mawaad ah buu wax ka qotay nin qof baa ku dhacay ma loo haysto meeshaan marka caaridatlaxwadiga ibnulcarabi wuxuu yidhi qaar baa waxay yidhaahdeen buu yidhi wlbi'ru jubaarun wannaaru jubaarun bay ahayd tasaxafad oo yamaaniyiinta wuxuu yidhi markay qoraayaan annaar markay qoraayaan waxay qoraan ya ayay u qoraan ya annaar markay qorayaan nuunka alif kuma taagayaan faray bixinayaan yaada hadda farta waay farta marka annaaru jubaarun buu ahaa albiiru baa loo akriyey marka biru bay u ekaatay haddaan la shaqlin waa isu ekaanaya qaar baa saas yidhaahdeen ciraaqina wuxuu yidhi isaga ayb xadiid musnad axmed iyo bazaar baa waxaa ku sugan buu yidhi waljubbu jubaarun waljubbu jubaarun tasxiif ma jira marka nacam waljubbu ceelka waay soo maha nacam ceelka ma tasxiifsamin marka nacam marka walbiru jubaarun taan inay sax tahay waxaa u markhaati kacayo wlbiru waljubu jubaarun riwaayadaas axmed oo warinayay bazaar min xadiidi jaabir ciraaqi marka tasxiifka ibnulcarabi sheegayo waa diiday ibnulciraaqi waliyudiin alciraaqi wuxuu sii keenay isagana arrin kaloo muhiimo wuxuu yidhi qad jamaca annasaa'iyu bayna dikri annaari waalbi'ri imaamu nasaa-i baa labadaba hal xadiid ku jamciyey oo wuxuu yidhi annaaru jubaarun walbiru jubaarun bismark annaaru jubaarun walbiru jubaarun isagaa hal meel oo ku wada sheegay tasxiif marka ma jiro ayb marka walbiru jubaarun waa sheegna wannaaru jubaarun maxaa laga wadaa marka dabka qofka gurigiisa ama milki uu leeyahay hadduu dab ku shito wixii marka dabkaas ka duuloo kale cid kale wax ku gaaraan looma haysto ayb sidaasay marka ka bixiyeen ayb laakiin mararka qaar dadku waxyaabo waxay sameynayaan ka baxsan inta ay uleeyihiin xaq gurigiiba wuxuu ku shidaa qashin aad u tiro badan awalan deriskiiba u dhibaaban aad buu deriskiiba u dhibaa dad baa ku dhibtoonaya ku jiranaya mana la ogola dhibka laa darara walaa diraar adiga milkigaaga ku intifaac laakiin biduuni darar dadkii waddada maraya waa ku dhibtoonaya waxaa kaloo ku dhibto waxay kaloo fuqahadu ka hadlaan ninkii guribuu meel ka gatay wuxuu ka dhigtay iyagu berigoodii waxay yaqaaneen alxankan hadda jiroo kale ee ma jirin buufane waxaan marka inta la buufiyo holac badan maanta dhan bixinayo ninkaasi markaa sidou wax u damaanayaa ninkan kale ma dacweyn karaayo ma dhihi karaa ninkan meeshaan laga raro ama waxaan hayga daayay ma dhihi karaa waxyaabahaas aada uga hadlaan baabu sulxibaabu sulxi bay uga hadlaan xoogaa arrintaas dabka marka waxay u baahan tahay taxliil intaas ka badan markii gurigiisoo dab ku shitay wixii ka duulduula looma haysto guryahan hadda waaba isku dhegan yihiin gurigiisa dabka ka kacaa guriga kale hadduu ku dhego waaba gubaaba reerkii dhanba godadkan qashinka oo jidka laga gaar qodaya soo maa waa loo haystaa hader maaha leanna meeshaan maariinta iskale dhulkan oo yani meeshaan hadda godadka laga qodo dadka marayaa ku xaq leh hataa adiga ku intifaacayso waa inaadan dhibin dadka maraayo baabuurkii baa gelaayo qofkii baa ku dhacayo xoolihii baa wax ku noqon karaan waa loo haystaa midaas adiga maba lihidba milkigaagii maba ahanbawaayahay walbiiru jubaarun wa fi rikaazi lkhumus rikaazkiina shan meelood meela laga bixiyaa rikaaskan marka masaa'il badan baa ku jirta mar waxaa laga baxsiyaa tacriifkiisa muxuu yahay waa dafiinu ljaahiliya meel ku duugnaa oo gaalo hore oo dhulka deganayd iyo calaamadahaas lagu arkay qofkii inuu wax uu helo masalada labaad ee laga baxsiyaa waxay tahay shaygan aada la soo baxaysaa dahab iyo fida inuu yahay miyaa shardi ah wixii sake laga bixin jiray mase wax kasta oo dhulka kala soo baxdaba sakadiis waa lagaa rabaa daahirka xadiidka ma kala qaadin wafi rikaazi lkhumus imaam axmedaana saa ku tegey imaamu shaafici wuxuu leeyahay waxaan aada la soo baxday hadday dahab yihiin ama ay fida yihiin ile labadaasaa macaadin laga sakay jiray zakaa ka waajibayso oo shan meelood meel baad bixinaysaa haddii laakiin dahab iyo fida aynan ahayn biro iyo dhagax qaaliya iyo ay tahay wax lagaa raba male meel kaloo laga baxdiyaa waxay tahay sanad ma loo shardiyaa hal yushtaradu fiihi alxawl ciraaqi wuxuu yidhi darxu tahriibka walaa aclamu fi dalika khilaafan fii madhabi shaaficiy walaa fii gayrihi shaafici iyo keyrkiiba khilaaf ma arka buu yidhi inaan loo shardinaynin xawl leanna si fududaad ku heshay sanad ma loo shardinay markaas ayaad ka bixinay bartaasaa uga bixinay ayb ibnulcarabi baa wuxuu ka dhigay shaaficiyadu inay leeyihiin xawl baa loo shardiyaa laakiin kutubtii shaaficiyada laguma hayo warkaas iyagaana uga aqoon badan madhabtooda imaamu nawowina rawdatu daalibiinka khilaaf ma sheegin xataa fi lmadhab ayb masale kale waxay tahay nisaab inuu gaaraa shardi ma tahay mase maaha waxbaad la soo baxday dahab iyo fido waaye nisaabkii inuu gaaraa shardi ma tahay mase maaha imaamu shaaficina meelou maray aimada kalena meelay mareen aimada kale waxay leeyiin nisaab maaha shardi waxyar haddaad kala soo baxdo shan meeloodoo meel iska baxo laakiin imaamu shaafici wuxuu leeyahay waa in nisaab uu gaaro amase xoolo iyaga ku jinsi ah oo kale adoo haysto kan markii lagu daro hadduu nisaab gaarayo waa laga rabaa isagoo se halkaasuu shardiyey ibnulmundirna wuxuu rajaxay qowlu ljumhuur nisaab shardi uma ahan buu yidhi masaa-ishaas tirada badan baa marka rikaaska ku jirta qaala wafi lbaabi can anas bni malikin wacabdillahi bni camrin wacubaadata bni samit wacamr bni cawf almusani wajaabirin qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanun saxiix hada akhiruhu wallahu aclam wsala allah wslama cla nabiyina mxamed